midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa bilaabay inay isku mirtaan wejigii hore ee dagaalkii siyaasadeed ee farmaajo ayaa u muuqday inuu ka soo ilaaday mucaaradka hadda waxa ay wajahayaan loolan dhexdooda ah saddex musharax ayaa si gooniaha bartilmaameed ugu noqday ololaha musharaxiin kale kuwaas oo beesha caalamka xitaa la gaarsiiyey eeda ku saabsan inay dhibaato iyo colaada ka shaqeeyeen shaqadan waxaa qabsaday isla musharaxiinta qayb ka mid ah saddexda nin ee lagu dheggan yahay waa xasan sheekh maxamuud xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame saddexdan nin oo loo arkay inay jiheeyeen mashruucii lagu fashiliyey muddokororsiga farmaajo ayaa durba dhibanayaal u noqday musharaxiin aaminsan inay wax ku heli karaan dhuumasho siyaasadeed markii uu farmaajo qaatay muddokororsiga oo dhibaatadiisa laga digaya wakhti dheer waxaa kala miirmay xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka inkastoo ay ka sinaayeen diidmada mudokororsiga haddana waxay u kala baxeen saddex qaybood kow qayb qaadatay qaraar adag oo ah in mudokororsiga farmaajo si walbaba lagu fashiliyo labo qayb ka carartay dalka oo aaminsanayd in farmaajo haysto awood ciidan oo dheeri ah quusna muujisay saddex qayb aaminsanayd in farmaajo iyo musharaxiinta kale markay isku dhammaadaan inay ka faa'iidaystaan oo ay kursiga meel cidlaha ka qaataan iyagoo qiil ka dhiganaya inaanay dagaalka qayb ka ahayn qaanadda koowaad musharaxiintii sida rasmiga ahayd ugu hortegay muddokororsiga waxaa ku wada jira xasan sheekh maxamuud xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dad badan ayaa ku ammaanay saddexdaasi nin xooggii iyo xigmaddii ay geliyeen inuu fashilmo muddokororsigii farmaajo laakiin hadda waxay wajahayaan ololo kaga imaanaya saaxiibbadood oo ah inay nimankan yihiin dagaal oogayaal iyo inay ka qayb qaateen inay muqdisho ka barakacaan kumannaan ruux fikradahan meelaha sida weyn loo gaarsiiyey waxaa ka mid a wakiilada beesha caalamka oo iyagu inta badan la hadla siyaasiyiinta soomaalida sababta ay musharaxiinta qaar u dacayadaynayaan saddexdaasi nin waxaa lagu sheegay inay ugu hortegayaan aragti maalmahan si weyn suuqa u gashay oo ah inay xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur iyo khayra yihiin saddex nin oo uu tartanku dhab ka yahay sannadkan taasina ay tahay sababta ay halista u qaateen musharaxiintii aamusnaa iyo kuwii dalka ka cararay qaarkood waxaa la aaminsan yahay inay sugayeen inuu dagaalku sii socdo oo ay saddexdaasi nin iyo farmaajaba noqdaan hogaamiye kooxeedyo kadibna ay xukunka meel cidlaha ka qaataan balse baraarug badan ayaa hadda ka muuqda qaybaha bulshada kaasoo liddi ku ah siday u fakarayaan musharaxiintii ka baxsatay waaqicii dalka yaalay muddooyinkii lasoo dhaafay ee haddana ka shaqaysanaya xasan sheekh khayre iyo cabdiraxmaan waxaa jirta sifo uu farmaajo kal hore ku qaatay xukunka oo ah dhuumasho siyaasadeed laakiin marka la eega qaangaarnimada iyo fahamka dadka soomaalida ah iyo dhibaatadii laga dhaxlay in xukunka loo dhiibo hogaamiye aan siyaasaddiisu caddayn waa adag tahay in mar kale la dhegaysto siyaasi huursan mid aan mabdi'iisu caddayn iyo mid aan la falgeli karin waaqica qaraar ee yaalla soomaaliya waxaa muuqata inuu durbo bilowday loolanka musharaxiinta mucaaradka oo uu nin walba isu diyaarinayo inuu dherigiisa gooni u shito laakiin musharaxiin badan waxaa walaac ku haya dhibcaha siyaasadeed iyo midka deegaanee u soo hoyatay raggii sida ficilkaa ugu hortegay mudokororsigii farmaajo sidoo kale mashruuca saddexdaasi siyaasi lagu duminayo waxaa wax ka wada xubno ku dhow dhow madaxweyne farmaajo oo ay ka mid yihiin la taliyayaashiisa gaarka ah sida cabdi cali raage cabdisiciid wasiir balal xildhibaan cabdishakuur cali mire iyo wasiir jamaal kuwaas oo farriimo saddexdaasi nin ka dhan ah la wadaagay beesha lixaad ee deggan xalane sababta ay filla soomaaliya u xoojinaysa arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay halis tartan oo ay uga jeedaan xubnahan dhowaan mid ka mid a safiirada reer galbeedka ee ku sugan soomaaliya ayaa laga soo xigtay in farmaajo xasan sheekh xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur inay yihiin afartan nin ee ay laaya hadda arkeen ee si dhaba u doonaysa inay dalka xukumaan weli si dhab ah uma bilaaban geediga doorashada soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa laga sugayaa inuu seeriga yeedhiyo fursadda ay mar kale kooxda farmaajo ku ragaadin karto mashruuca doorashada soomaaliya waa mid aad u yar waana sababta ay musharaxiinta mucaaradka u bilaabeen inay kala shaqaystaan maxay kula taaday